أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorka roon in ka badan toban askari oo kufaarta kenya ayaa bakhti io dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka gaarisa ee ku horjira gumaysiga saliibiyiinta kenya howlgalla la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladaha iiraan iyo maraykanka ayaa xalay mar kale isweydaarsaday gantaalo culus iyadoo ay ka dhasheen khasaare kala duwan waxaa sii kordhaya khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wilaayada jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa deegaanada wilaayadaasi kulan lagu xalinayay khilaaf ka dhex taagan mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada gedo ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi dhallinyarada ku dhaqan deegaanka ceelansaar ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay xalaqaad diini ah oo ka socda masjidka jaamaca ah ee degmadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda safar kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan toban askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakhti io dhaawac ku noqday howlgal ka dhacay gobolka gaarisa ee ku horjira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaa xooga dheeraad ah laga helayaa kamin shalay ciidamada mujaahidiinta ay u dhigeen kolonyo askar kufaar kenyaan ah oo ku socdaalayay duleedka degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa bakhtigu waa saddex askari oo kufaarta kenya ah iyo hal askari oo murtad soomaali ah oo kolonyada la socday waxaa sidoo kale ku dhaawacmay sagaal askari oo kenyaati ah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta yuganda ee degmada janaale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga maliishaadka murtadiinta ee deegaanka ceelwareegow dhanka wilaayada bay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay isbaare u tiilay maliishaad ka tirsan ridada waxaana ku dhintay hal askari mid kalena dhaawac garaab ah ayaa ka soo gaaray dowladaha iiraan iyo maraykanka ayaa xalay mar kale isweydaarsaday gantaale culus iyadoo ay ka dhasheen khasaare kala duwan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena bushayba ciidanka salibiyadda maraykanka ayaa sheegay in habeenkii kow iyo tobnaad weeraro xiriir ah ay ku qaadeen gudaha iiraan kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday xarumo ciidan goobo saadka lagu keydiyo hangaro diyaaradeed iyo xarumo lagu keydiyo diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka tiliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centicom ayaa qoraal uu ku daawacay bartaxa uu ku leeyahay ku sheegay in weeraradan oo bilowday fiidnimadii xalay wakhtiga bariga maraykanka ay ujeeddadoodu tahay in la wiiqo awoodda iiraan ee ay ugu hanjabayso maraakiibta ganacsiga ee maraya marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee hormuz centicom ayaa ku eedeysay iiraan inay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay weerartay in ka badan soddon markab oo ganacsi oo marayay marinbiyoodka hormuz taasoo ay sheegtay inay khatar gelisay badmaaxinta iyo xorriyadda maraakiibta ee badda waxaa kaloo ay sheegtay in marinka uu weli u furan yahay maraakiibta ganacsiga islamarkaana tan iyo bishii mey ay fududaysay socdaalka ku dhowaad sagaal boqol oo markab iyo gaadiidka qiyaastii afar boqol iyo konton milyan oo fuusto oo shidaal cayriin ah dhanka kale wariyaal ku sugan magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan ayaa sheegay in nidaamyada difaaca cirka ee caasimadda iiraan la howlgeliyey iyadoo telefishinka dowladda iiraan uu xaqiijiyey in difaacyada cirka laga shiday galbeedka bariga iyo waqooyi bari tehraan waana markii ugu horreysay ee sidaa la sameeyo tan iyo markii cirka uu isku shareeray dagaalka u dhexeeya washington iyo tehraan warbaahinta iiraan ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalooyin dhowr ah oo dalka ku yaalla waxaa ka mid ah jabhaar iyo konarak oo ku yaalla gobolka sistan burjistan mashar iyo bahbahaan oo ku yaala gobolka khusistaan tabriis oo ku taala gobolka bariga azerbaijan iyo sirg oo ku yaala gobolka hormusgan mas-uuliyiinta gobolka khusistaan ayaa sheegay in gantaalo maraykan ah ay ku dhaceen deegaano u dhow magaalooyinka bahbahaan iyo omediye sidoo kale wakaaladda wararka faris ayaa soo xigatay mas-uuliyiin sheegay in goob ciidan oo ku dhow magaalada tabriis ay la kulantay weerar cirka ah markii dambe weerarada ayaa ku fiday magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin jofar iyo abdanaan oo gobolka ilaam ku yaala baana oo gobolka kurdistaan ka tirsan iyo deegaano ka tirsan gobolka hamedan ee galbeedka dalkaasi maraykanka ayaa habeeno badan oo xiriir ah bartilmaameedsanayay xarumaha taliska ciidamada iiraan saldhigyada ciidamada badda goobaha lagu rido gantaalada iyo diyaaradaha daroonka nidaamyada difaaca cirka iyo xitaa xarunta nucleerka ee darqohayn oo weli dhismaheed uu socdo iiraan ayaa iyaduna ka jawaabtay weeraradaas iyadoo beegsatay goobo maraykan iyo xulufadiisu ku leeyihiin baxrayn kuweyt iyo jordan habeenkii xalay ahaa ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen inay weerareen kaabayaal ku yaala baxrayn oo ay leedahay shirkadda teknolojiyada ee amazon dhinaca khasaaraha marxaladan ugu dambeysay ee dagaalka ayaa noqday tan ugu dhimashada badan ciidamada maraykanka tirada askarta maraykanka ee ku dhimatay dagaalkan ayaa gaartay toddoba toban askari bilowgii toddobaadkan madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa isaguna digniin adag u diray iiraan isagoo ku qoray bartiisa transsocial mar kastoo iiraan ay disho askari maraykan ah waxay bixin doontaa qiimo ka badan inta ay filayso xiisadda u dhexaysa washington iyo tehraan ayaa sidaa kusii xoogaysanaysa iyadoo dunidu si weyn ay uga walaacsan tahay in dagaalka uu isu bedelo isku dhac ballaaran oo saameeya guud ahaan bariga dhexe iyo suuqyada tamarta caalamka duqaymahan ayaa imaanaya iyadoo xiisadda gobolka ay sii xoogaysanayso iiraan ayaa horey u qaaday weeraro ka dhan ah saldhigyo iyo xulufada maraykanka ee gobolka halka xuutiyiinta yemen ay ku dhawaaqeen go'doomin dhinac badda ah oo ka dhan ah sacuudi arabiya taasoo sii kordhisay walaaca laga qabo amniga marinada muhiimka ah ee shidaalka iyo ganacsiga mahadsaned abusheyba waxaa sii kordhaya khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dab xoogan oo ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho faafaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen marwan maxamed xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xooggan oo shalay ka kacay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha halkaas oo ay ku gubatay hanti aad u fara badan oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed dabka oo ahaa mid si fudud ku fiday ayaa saameyn weyn ku yeeshay xarumaha ganacsi ee ku yaal suuqa bakaaraha waxaana lasoo wariyey in saameynta ugu daran u geystay qeybaha lagu iibiyo qalabka elektarooniga ganacsato badan ayaa hantidooda ku waayey dabka xooggan ee shalay ka kacay suuqaasi qaarkood ayaa sheegay in halkaasi ay ku waayeen hanti ay tacbayeen muddo ka badan toban sano mid ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay in dabka ka soo bilowday goob lagu cunteeyo oo ku taalla dhabarka dhismayaasha gubtay kadibna kusii fiday xarumo ganacsi oo ku yiilay goobta khasaaraha badan ee uu dabku geystay ay u sababayeen gurmadka oo ahaa mid soo daahay waxay taasi keentay in dabku si fudud ku faafo oo u gudbo dhismayaal badan qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayey suuqa bakaaraha iyo dadkii gurmadka u tegay suuqa ayaa si isku mid ah u sheegay in gurmadka uu saacado ka maqnaa goobta muuqaallo iyo sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad isxilqaamaya oo isku dayay inay dabka dimiyaan halka kuwo kalena ay jiidayeen agabyada uusan dabku gaarin lama shaacin sababta rasmiga ah ee keentay dabkaasi wallow warka qaar sheegay in dabku koronto ka dhashay dhanka kale ma jirto tirokoob rasmi ah oo ku aadan khasaaraha maaliyadeed ee dabku geystay waa kuwan qaar ka mid ah dadkii hantidooda gubatay iyo dadkii gurmadka isxilqaanka ah u soo sameeyey barniyow horta sida ii saamaysay ayaa dad badan u saamaysay ilaahay kuuma darnaadee meeshaan horta dad badan ay saaka soo shaqo tageen ayaa meeshaan ka hantabeeleen hantooyin badan way dhammaatay wax dhibaataa mala anaa ka kow ah maqaayadaan aliyo meeshaan ooga raadsanaay okay dad kale ani ila midaa way joogeen way shaqaysanaayeen dad xamaali oo masaakiin ay ahaayeen dadkaas maanta baalgamundo waa si weyn ay ii saamaysaani hadda saacaas waa baalgamundo عيالنا بيل ويسوقايا وحيركون وقا شقة رجال لها لكن رجدي دبكا ساسو دح قال مو هدا waxaan sugeynaa ilaahay bisaan sugeynaa shaqaalaha kaligood waa toban qof markuu yartaa reeraha lagu biilaha ka sii badnaayo hanta waa gubitay dhib malaha taasna ilaahana siinaya moo hadda inuu khasaaro waana soo gaartay mujeedaa sadra muuqal su-aal ka dhan khasaaro intaas gurigaan gurigaan guriga kale hanta badanaa baaba'da moo marka alxamdulilah wax dhibaataa waa meeshaan bacdan waaye meeshaan ka shaqaynaya bacdan waaye okay saakida horta anaka shaqaan soo aadnimo shaqadaas soo aadnay haddana waxaan u jeednaa meesha shaqacumo ka jirto ilaahay waa naga badbaaday alxamdulilah naf waa ka badbaaday horta naf ma dhamin hadda wixii xantaana way burbureen wax dhibaataana ma qabna hadda war wax badan aan ka korinaynow ani laba famil aan ka korinaayey dad badan ilmidaa meesha way joogeen ani oo kala ilaan guriga dadaa iskale hataa cidda guriga iskale hataa family badan waaye wixii way gubteen moo hadda wax qadara ahayd wax nooma harin wax noo harin malaha bacdaasaan ku jirnay moo qadar rabbi ay ahayd qofaan u haysana ma laha ilaahaa nooga gargaaray ilaaha shalana sii maantana ilaahana siinaa alaabaa gubutay hantiyaa gubutay dadka hantiyada waa gubut saddex meelood oo shooray saddex meelood meesha kasoo kasoo gubutay meesha kale hore waa gubutay luuqas kale waa gubutay baqaaradan aas waxaan ka mid ahay ragga suuqleyda oo gurmud ku soo sameeyey badbaadi hadda ma laha khasaare xoog badanaa soo gaaray dabka marka uu bilaabanayay hal dukaan oo ka bilawday xagga ku yaalo oo magaciis lagu magacaabay maxalaayay shuukeeye Ee, gurigaan waxaa waaye maqaayada allah maqaayada bariis macaan allah anagana aagaan ragga oo ka ganacsano ama suuqleydan ka mid nahay marka khasaare xoog badanaa soo gaartay Ee, waa dareemi kartaa waxaan oo dhan oo qalqiga isku imaadeen gurmuday soo sameeyeen laakiinse anaga shacab ahaana gurmud u soo sameynay laakiinse gurmudka oo sidada oo macnaha buuidaha iyo dabdamisada way naga soo daaheen laakiin ka hor anaga waxaa u manqaama maan qaban karinba laakiin saddex xoog badanaa ka dhacay anagana waxaan ka mid nahay ragga suuqleyada oo gurmudka soo sameeyey ilawareedyo ayaa sheegaya in dabka ka kacay suuqa bakaaraha ay ku shufbeeleen sagaal iyo toban ganacsi oo ku yiilay dhismayaal dabaq ah oo uu dabku ku fiday mahadsanid marwan wilaayada jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa deegaanada wilaayadaasi sida warbixinta wararka inoogu hayo walaalkeena cuthmaan axmed dubow waxaan iclaaminaynaa xamlo aan ugu talagalnay ummadda muslimiinta in risaaladii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam lagu gaarsiiyo xamladaasoona ugu magacdarnay xamlatu albalaaqi almubiin alixyaa'i macaalim iddiin iyadoo laga duulayo faafinta diinta islaamka ayay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay ku dhawaaqday xamladan cusub oo dadka muslimiinta lagu gaadhsiinayo towxiidka sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku dhawaaqay xamladani cusub ayaa waxa uu sheegay in xamladu ay ka dhaqangali doonto guud ahaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada haddana ay si toosa kaga socoto degmada jilib iyo deegaanada hoostaga xamlada insha allahu tacaala waxaan ugu talagalnay in dadka reer miyiga iyo dadka tuulooyinka jooga dacwada lagu gaarsiiyo xamladan waa xamlo aan ugu talagalnay dadka muslimiinta guud ahaan inay ka qayb qaataan rijaala wanisaa'an aan loo kala harin ninkii dee naftiisa bixiya iyo mid maalkiisa bixiyaba dacwada in laga qayb qaato waxaan ka iclaaminay masaajida ee magaalada ku yaala jilib oo aan ugu talagalnay inay ummadda wada qaataan waxaan rabnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dadka muslimiinta ah waqtiyadooda inay bixiyaan oo ay dacwada gaarsiiyaan dadka baadiyaha jooga iyo miyiga fogfog jooga waxaan rabnaa dadka baxaya culammada ama ducaadda ah markay baadiyaha iyo meelaha tagaan ummadda ay la kulmayaan inay mataqaanaaye wixii cibaadaadkooda iyo towxiid ku saabsan inay ka saxaan kadibna waxaan rabaa qof walba oo meeshaa taga oo dacwada ka qayb qaata inuu ummaddaas la walaaloobo oo xiriiro uu yidhaahdo war towxiidka aan kaa saxay bal ka waran salaadii ka waran cibaadaadkii ka waran yaad gaarsiisay ee, adigii ma haysaa in la yidhaahdo mar kale waaliga ayaa guud ahaanba bulshada muslimiinta oo ay hormuud u yihiin culimaudiinka wuxuu ugu baaqay in ay kaalintooda ka qaataan sidii dadka muslimiinta looga saari lahaa jahliga loona faafin lahaa towxiidka muhiimadduna waxaa weeye dacwadii inaan dadka gaarsiino dadka wax gaarsiinayana bulshada muslimiinta oo dhan ba ay ka qayb qaataan oo culummada nuqabada ardada wax baranayso qofkii heli karaa saddexda maalmood ee asbuuc ugu dambeeya fasax la yahay wilaayaduna insha allahu tacaala way la shaqaynaysaa qofkii intaa ka badan waqti inoo heli karo toddoba maalmood heli karo alxamdulilah kaan bixi karinna waxaan rabnaa magaalooyin gudaheeda inuu ka shaqeeyo oo mataqaanaaye dacwada magaalada gudaheeda ah waxaan rabnaa khamiis walba iyo jimco walba in la dhigo dacwad shaaric in la qabto ummaddii lala hadlo guryahooda loogu tago diinka ilaahay la gaarsiiyo masaajida lagu soo xira wejigan cusub marka waxaan rabnaa kun afar boqol afartan sideed inoo bilowday insha allahu tacaala in ummadda ay nagala qayb qaataan si guud oo nagala shaqeeyaan ugu dambeyn waaliga ayaa waxaa dadka ku nool deegaanada ay si toosa kaga socoto xamladani cusub iyo kuwa kale ay gaari doonto ugu baaqay in ay soo dhoweeyaan ducaadda sidoo kalena ay la shaqeeyaan nuqbada waxaan rabnaa inay qayb ka noqdaan ummadda muslimiinta ee baadiyaha iyo tuulooyinka loogu tagayan waxaan ugu baaqaynaa dadka ducaadda u imaanaya inay dhageystaan oo cilmi ka qaataan dadkii loo kulmiyo loo jamciyo ay kala shaqeeyaan dacwada iyada waxaan rajaynaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay inoo barakeeyo waa dacwo aan rabno ummadda inaan ilaahay rabbigii abuurtay aan ku xirna xamlada ayaa hadda waxa ay si toosa kaga socotaa magaalada jilib waxaana culimmadu ay yihiin kuwa dadka muslimiinta duruusta ugu akhrinaya masaajidda xaafadaha kala duwan ee magaalada dhinaca kale culimmada ayaa gaaray deegaanada jiinka webiga waxayna boqolaal dad muslimiina kula hadleen tuulooyin kala duwan iyaga oo faafinaya towxiidka sheekh jaamac cabdisalaan waxa uu ka mid ahaa culimmada gaartay deegaanadaasi goob fagaaraha ayuuna kula hadlay boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada jilib gaar ahaan dhanka jiinka horta aakhirada intaan balgaar adduunkii baaba macsida iyo shirkiga haddii la tirtiro ilaahay wuxuu inoo ballan qaadayaa barwaaqo sooma walow ana ahla alqura aamanuu wataqow he lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaai wal ard waxaa laynaga rabaa amru bilmacruuf unahyi can ilmunkar oo mas-uuliyadeena ilmaheena dadkeena dumarkeena aan ka bilaabana dariskeena qofka aragtid aad khayrka u sheegayso ogow taasi waa laa ilaha illa allah nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam wax shara ma ogi ilaa waa idinka digay wax khayrana ma ogi ilaa waa idin sheegay sheekh cumar xayaa kalaah oo isna ka mid ahaa dadkii tagay deegaanadaasi gaar ahaan deegaanka beleduraxma amaba faragurow ayaa ka sheekeeyey maalmo ay ku maqnaayeen halkaasi iyo waxyaabihii u qabsoomay dacwadaas oo wilaayadu ay cilaamisay baa ilaahay annaga noo qadaray inaannu qayb ka noqonno culimmo shan ayaannu ku baxnay waxaan aadnay meesha fargurow lagu magacaabo runtii qaabiliyad fiican baannu kala kulannay dadka muslimiinteen u tagnay dadku aad iyo aad bay u ooman yihiin diinta waa loo aaman yahay tarkiiskan waxaanu saaraynay maadada tawxiidka ayaannu tarkiiska saaraynay iyo fiqhul muyasarka oo waxyaabaha asaasiyaadka fiqiga ahna iyo siirada rasuulka sala allahu alay wasalam dad badan baanu soo qaabilay oo kala gedisan dadka saaqsuuqyadooda iyo mashaariicdooda iyo dacwatu shaaricadhaa iyo lafteedana qayb bay ka ahayd tuulooyinka dariskana aana masaajidoodaaan isu qaybinaynay habeenkii iyo maalintiibana muxaadaraadku way soconayeen dacwada waxaa iskale ninka daaciga qofka baxaya laftiisa ayaa ka faa'iidaya hadday tahay aakhiradiisa hadday tahay adduunyadiisa hadday tahay diintiisa ilahi waa kuu ku ammaanaya subxaana wa tacaala waman axsanu qowlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay duruusta xamlada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxyaawaha anaga ka faa'iidaysanamay waa fadlu laa ilaaha ila allah oo ma aragtaaye ayada la-aanteeba inay waxba injirayna may kaloo ka faa'iidnay caqiidada may kaloo ka faa'iidnay siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaa waxaanu ka faa'iidnimay ba ka mid tahay marka caqiidada tawxiidka iyo ka faa'iidni aynoo mahad celiyaana dadkii dowladaan markinshaanse qawaan qaabiyeen wal oo la aabudo bidci iyo dhab ay dhatiyo walba la aabudi ilaahay alla dhaaday allahana usi insokoyta kelintis in la aabudo sheega saasaana dhahi dowridii alxamdulilah waxyaalo badan yaa ka faa'iidaya dowra saan oo aan qaymo badan aan qaali ee aan qurux badan uligaan samarna dowro badan aan samarnay maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in deegaano hor leh ay gaaraan ducaadda faafinaya diinta islaamka iyadoona xamladani ay tahay mid ay si weyn isaga kaashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horreeyaan culimmada waxaana xamladan hormuud ka ah maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo wada dardar xooggan iyo dadaal lagu bixinayo sidii dadka muslimiinta ah loogaha qabtiri lahaa baahida diimeed mahadsaneed dhuwow kulan lagu xalinayay khilaaf ka dhex taagnaa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada gedow ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuu xasaan kadib kulan ay barbar socotay dowro sharci ah oo muddo shan iyo toban maalinna degmada ceelcadde uga socday culummada waxgaradka nabadoonnada iyo dhallinyarada beesha ibraahiim oo ka tirsan beesha xasan gaashareedle ayaa ugu dambeyn lasoo gebagabeeyey lagana gaaray natiijo wax ku ool ah kulankan oo qaatay dhowr iyo toban maalin waxa uu daarnaa xalinta khilaaf muddo dheer soo jiitamayey oo u dhexeeyey beesha ibraahim kaasoo muddo uu soo socday kadib allaah fadligii laga gaaray guul taariikhi ah oo baal dahaba u gashay beesha ibraahim munaasabad sideed saraa loo soo agaasimay ayna goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado culummo nabadoonno waxgarad iyo cuqaasha beesha oo uu ugu horreeyey ugaaska guud ee beesha xasan gaashareedle ayaa ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha ee degmada ceelcadde sheekh fuwaad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda goobjoogga ahaa dhanka kalena ka mid ahaa culummadii dowladda bixinaysay ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey afar iyo labaatan saac dad muslimiina oo qoladaana masaajid ka adamayso kuwaana masaajid ka adamaya la kala celinayaa ayna alislaamu ayna addiinu ayna ataqwa haway gaalada maanta kibirtay ee dalkeenni ku socoto dalkii ku dhex jirto waa in hubka loo qaataa muslimiintu waa inay kelmadda tawxiidka walaalo ku noqdaan nebigu wuxuu nooga digay dacwa aljaahiliya afa bidacwa aljaahiliyati waana bayna adhirukum war jaahiliyadii iyo qabyaalad maad wadaan anigoo weliba dhexdiina jooga buu yidhi isaga taga qurun weeye buuri jaahiliyadu qabyaaladu qurun weeye munaasabadda waxay beesha ibraahim ku shaacinaysay inay heshiiyeen islamarkaana ay dhammeeyeen khilaafkii u dhexeeyey waxaana munaasabadda laga akhriyey bayaan ay beesha ku midaysnaayeen ayna kaga hadlayeen wixii ka soo baxay kulankii muddada dhowr iyo tobanka maalinna degmada uga socday kow beesha waxay isla qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka lamarlabo beesha waxay caddaynaysaa in ay dhammaysatay dhammaan wixii madmadow dhex yaallay iskana uur xaaratay lambar saddex beesha waxay dhisatay saddex nabadoon oo horjoogayaal u ah saddexda jifo oo ka mid ah jifooyinka beesha beesha ibraahim waxay isla qaadatay iskuna waafaqday garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naqiibka beesha ibraahim naqiib cabdi nuur xareed nuur maadey oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa culummadii iyo waxgaradkii munaasabadda goobjoogga ahaa ka codsaday in beesha loo duceeyo inuu allaah khilaafka ka bixiyo islamarkaana uusan dib dambe khilaafka ugu soo celin waxaa fadhiya culamo aad u fara badan oo qiimo badan waxaan marka idinka codsanaynaa dadkiina islaamka isu yimi bal inaad noo ducaysaan warqad wax lagu furo arkayseene xallin khilaaf bay ahayd khilaafkaas inuusa ilaahay nagu soo celinin oo ilaahay tii mataqaanay maanta tii afjarant ilaahay nooga dhiga inaad noo ducaysaan waan rabnaa suu nabadoon ku sheega waxaan rabnaa marka dambayso oon fadhi isugu nimaadno in la yaabo insha allaahu waxaan u dooran nabadoonnaday ka mid tahay insha allah haddii ilaah raalli ka noqdo ugaaska guud ee beesha xasan gaashireedle ugaas shugri barre yarow ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay wuxuuna ugaaska sheegay in bayaanka beesha ibraahim ay soo saartay uu yahay mid ay si guud u aqbashay beesha xasan gaashireedle wax allaala wixii ay baaq ay soo saareen dhammaan dhambaalka ay soo saareen dhammaantood sidaytaan u ayidni ilaahayna ha barakeeyo mid suurta gashina allah ka dhiga beesha talaafixin bay samaysay islaax baynannaas sidii ugu wanaagsaneed bayna maaragtay ugu soo dhammaatay insha allaahu qalaaf dama iyo qaylad dama iyo israa iyo caloodamda allah ka qabto waxaan ilaahay ka baryaa wixii mujaahidiinta ay fahmeen allah idin fahansiiye waxaan ilaahay ka baryaynaa maanta wixii ka dambeeya waxyaalo lagu farxa oo dhaqdhaqaaq ah in beesha ibraahim laga arka oo ummadda ee side ee hadda gobolka degan ay ku dayaan waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa inuu midnimo allana siiyo jihaadkana sidaad maanta u ballanqaadeen ood maaragtay aad nooga farax geliseen ka dhabee ugu dambeyn waxaa munaasabadda iyo kulankaba soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas isagoona dardaaranno dhaxalgalla u jeediyey beesha ibraahim anugu waxaan maqli jiray ibraahim cadde odayaashaan dib u weydiiyey caddaantaan maxay tahay jawaabtu waxay noqotay ibraahiimka waxaa leeyihi waa dad go'aan adag oo go'aankiisa uu cad yahay haddii marka taariikhdiina shalay ibraahim cadda ay ahayd oy qoreed ibraahimkii hore tag taariikhdiisi iyo wixiisi wuu la tegay maanta maanta ibraahim kala jooga soomaa odayaala taariikhda ma duugowdo haddii marka ibraahim cadda shalay taariikh uu lahaa ee uu la dagaalamay talyaani iyo waxaa weeyaan oromo maantana waddankeena lagu soo duulay ee maanta meelaha aad ka imaadeen oo cadowga gacanta ku haayo ibraahim maxaa laga rabaa bilaa calaykum ibraahim waxaa laga rabaa waxaa weeya inaad noqotaan kuunu ansaarullah haddaad kuunu ansaarullah ad noqotaan ilaahay wuu idin cisaynaya sharafna waad yeelanaysaan cid kastoo jihaado oo ilaahay kitaabkiisa u gargaartana ilaahay waa u gargaara subxaana wa tacaala ibraahimow inaan laa ilaaha ila allahu maxamedu rasuulah difaacno garab isigu noqonno gaashaan isigu noqonno ilaahay subxaana wa tacaala u gargaarno ballamidinta waxaan ku soo gebagabaynayaa xaqa ilaahay xaqnimadiisa noo fahamsiiyo baadilka ilahay naga reebo ummad ismaqasho is adeecda allah naga dhigo kitaabka ilahay kuu isigu gargaar allah naga dhigo kulankan ayaa ku soo gebagaboobay jawi heer sare ah iyadoona lagu xalliyay dhammaan khilaafkii beesha hareeyey waxayna beesha kulanka ku dooratay nabadoonno la shaqayn doona naqiibka beesha kuwaas oo loo igmaday in beesha ay ku hoggaamiyaan ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned abu xasaan dhallinyarada ku dhaqan deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool ayaa si aadaha kaga faa'iidaysanaya xalaqaad diini ah oo ka socda masaajidka jaamaca ah ee deegaankaasi sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeena cabdiqani masaajidu waxay tan iyo hijridii nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam ahaayeen jaamacadaha muslimiinta waana isha uu ka soo burqado cilmiga sharciga ah jamhuurta muslimiintana ay diinkooda ku baranayeen waana halka lagu go'aamin jiray masiirka ummadda muslimka ah iyadoo la ogyahay khayrka iyo fadaa'isha ay leedahay in lagu dhex sugnaado masaajidda haddana muslimiinta wilaayaadka islaamiga waxa ay haystaan xornimo ay ku bartaan cilmiga sharciga ah taas oo bacdallaahi lagu hantay dhiigga shuhadada waxaana masaajidda ka socdaa xalaqaad diini ah booqasho dhowaan aynu ku tagnay masjidka dabaqa magaalada ceel ansaar ee wilaayada bakool ayaa allah fadligii salaadii maqhribka kula tukanay bulshada ansaartah ee magaaladaasi waxaana salaada kadib loo fadhiistay mid ka mid ah duruustii ka socotay masjidka mayanin daraaray kitaabkii haayi sunanu tirmidi dersiguna owkamayningnagaday dersigii toddobaatun ilamaad oo kitaabka kuma deh kitaabu sawm ya kadhajarni gaar ahaan dersiga mayninku bilaawday baabu maa jaa'a fi lqublati lisaa'imi baabu maladigi aan baabay jaa'a waradah oroori fi lqublati dhongodow lisaa'imi lanka sooman iina an sugnaati dhongashadeeda eh fi nahaari yadahe maalanta dhatiyana balaamaytis dhongodow walay ha oroori anta lankoda leh قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن صلي وقتيبة قال هناد قتيبة ميرينا حدثنا أبو الأحوص يعني شيكوي سلام ابن سليم مغاشي لراي عن زياد بن علاقة كوريه عن عمر بن ميمون يكوري وسون عن عائشة كوري عمر سون رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم kaana nabaga may haada jaray yuqabbilu koo dhongadow ya haada jari fii shahri sawmi balla soon ya nabaga balaantis dhongada jari xadiidka imaamu muslim yaha wiri iyo keer shay xadiis saxiix e waay qaala abuu ciisa tirmidi maaray xadiidu caa'ishata xadiidun xasanun saxiixun waay qaala almu'alifu raximahu llahu tacaala imaamu tirmidi maaray وفي الباب بابكم يكسغن هذه باب ما جاء في القبلة لسائميها حديث يكسغن هذه حديث كاس مروي لهكوري عن عمر بن الخطاب لهكوري وحفصة لهكوري وأبي سعيد لهكوري وأم سلمة لهكوري وابن عباس لهكوري وأنس لهكوري وأبي هريرة لهكوري واختلف أهل العلم أهل العلم يسخلافين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي وغيرك أهل العلم في القبلة رنقضو يسخلافين لسائم إنسونات لنقصوا من بلاميتس رنقضو كوري يلس خلافي فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبقى أصحاب تسكار فصحين في القبلة رنقشدة lishaykhi lanka waayelka ah lanka doga ee waayelka ah shahwadii soranbadatii balaamaydku soo soomiyo dhongada koreera walam yurakhisuu culimmadaasayta bacdiga eh marusqayna manfasaxna lishaabi lanka dhallinyarka ee manfasaxna maynan fasaxa waayeen makhaafata allaa yaslama lahu sawmuhu obsasho daraadiye soonshay inta inan nabadgalaana ku obsadowshay daraadiye yaan fasax waayen kadib sharaxaad kooban oo uu sheekha ka bixiyey dhowr xadiid oo ka mid ah kitaabka sunan at-tirmidi waxaa dhankooda bandhig cilmiyeed kooban goobta ka sameeyey qaar ka mid ah ardayda ku taxanduruusta baabu maa jaa ana asawma liru'yati alhilaali walifdaara lahu baabu maa walaayaan baabay jaa waradaha aroori ana asawma soonka liru'yati alhilaali bala aragteenyadii aan sugnaaday والإفضار وأن الإفضار أفروكن له لرؤية الهلال بالأرق تنيدي أوان سغنادي قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف كما يباري حدثنا قتيبة قتيبيا إنشيكي قال قتيبة ماري حدثنا أبو الأحوس إنشيكي عن سماك بن حرب سوكوريو عن عكرمة إنوكوريو عن, عن ابن عباس إنوكوريو قال ابن عباس ما يباري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال ماري لا تصومون صونتين قبل رمضان رمضان هرتس انسونتن صوموا صوما لرؤيته بالأرك تنيديك صوما وأفضروا أفرا لرؤيته بالأرك تنيديك أفرا لنبي الله فإن حالت هتد دو حقله دونه بالإدة غياية ضرور هدد حقله فأكملوا تاموال ثلاثين يوما صدم مرمو تاموال حديث كان حديث صحيح وفي الباب باب كده هيسا كسونا دي حديث حديث كسونا حديث كسو مروي لوري عن أبي هريرة لكوري وأبي بكرة لكوري وابن عمر لكوري قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس ابن عباس حديث جي حديث حديث حديث كسو حسن صحيح وقد روي حديث كان لوري عنه ابن عباس جي من غير وجه وجه والكبضان لكوري باب ما جاء وليك كوي أنبابي في التشديد إسكاتكايو في الغيبة حنتي أو للصائم لنك صومنين سوناتي أو لسكعت كايو حنتي أذين تنبنا وين ننسشيل قال المؤلف رحمه الله تعالى مهر إمام الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى لراني شيكوي قال ميره أبو موسى حدثنا عثمان بن عمر شيكوي قال مير عثمان وأخبرنا ابن أبي ذئب شيكوي يعني المقبوري عن أبيه أو شيه جينك ويريوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبغ ميبخ قولي من لم يدع لكن قتمن قول الزور بانتك قولوش لكن قتمن والعمل كعمل فلو به بالزور بانتسي كعمل فلوش قتمن فليس من سونان لله أي فليس حاجة دم من سونان إله لله إله بأن يدع أن يكتب لنكاسي طعامه راشون شيء وشرابه أبتان شيء كتبه ilaahay damukulee leer haddii buu isu beegan sheegahay beegna ka camal falo soonshiilankaas walba ilaahay maybahaan miinkubaahan leer sheekh bashiir oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa akhrinayay dersiga aan wakhtigaasi ka qayb galnay ee sunan atirmidi waxaase jira duruus kale oo ka socta masjidka kuwaas oo uu ka mid yahay tafsiirka qur-aanka kariimka iyo kitaabo kale oo dhowr ah sida uu ii sheegay mid ka mid ah ardayda bismillahi alxamdulilah به نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أن ما ينتكو شيء فداي درسيالك وقدر مسجد كنسي جامع أن حلية ذا كشر جران إيوني قابك اللي أخلصو كتاب ذا الأخلصو يوكو شيء فداي ما يكو كوها كتاب كتفر لنا ترمذي إيه يكو إيه أرداد وكفاية أساس ما يوها كنتم قفو كتابك لما أرد ما يوها مدعي شلو كتابة مسجدك لكوري كوري بيانك لمد يما كفايدة أساسا كتابك الهرو نحو ممتع في شرح الجريمية كتابك الهرو كنتم قفو كفايدة أساس إسلام سيد كأن يتس ميكرو كراسة أردي كنتم قف إيه كتابك كفايدة أساس ما اللي هي تربية الإسلامية يعني كنتم قفو كفايدة أساس أتوا كبر يسرا صبح مدينة كبعد ما اللي أخري كتاب فقهها اللي لنكل هرو محمد ابن غاسم الغزي لنكل هاي يا أسكول له كتابك سي شرح دي الأخرياء صلاة صبح يلا أخرية تكون كفاية يسدون ما يوها أفرتن قفا كفاية يسلاس أن هدي الظهر التكذا كتابك اللي قالوا تفسير في القرآن كيو تكون كفاية يسدو بقول قفوا هاي أن ما يكلو أنا كنت كبودي مثل هرابا لما مساعدة التس ما كفاية يسدي أرضي كتاب اللي قالوا تصحيح قرآن كيو تصحيح لآخريو أن أرضي لواتيكو قف كفاية يسلاس مساعدة كاس دبغ لما ذاك آخر ساين هرابا أما كي كانت لك آخريو يوم لك آخرين كانت لك آخر يوم فقهه كان قال لك آخر يوم تصحيحه جزاكم الله خيرا magaalada cayl ansaar oo sanadihii u dambeeyey samaynaysay horumarro dhinac kasta ah ayaa sanadkii tagay waxaa laga dhisay masjid dabaq ah kaas oo allah fadligii hadda ah markiiska ugu weyn ee bulshada magaaladaasi cilmiga ay ku qaataan waxaana sidoo kale magaalada ka furan macaahid iyo madaaris waaweyn oo hoostaga makaatiibta dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bokool aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan cabdiqani warbixintiisana waxay guniga gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga laandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu